دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii qorax madoobaad ayaa laga dareemay dalal ay soomaaliya ka mid tahay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya tiro ka tirsan ciidanka bangaraaf ee maraykanka hoostaga ayaa lagu dilay weerar ka dhacay shabeellaha hoose weerar toorey loo adeegsaday oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gudaha dalka ingiriiska xukun xaduu riddo ah oo ka dhacay gobolka galgadood ayaa lagu fuliyey nin basaas u ahaa dowladda federaalka nadwa cilmiyeed ayaa ka dhacday magaalada bu'aaleh ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur'aanka ee somalilan ayaa ku biiray dadka xamaaliga ka ah guryaha la dhisayo kadib markii laga xiray xarumahooda korona dartii mid ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ee xamar ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe lix ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya ololaha doorashada madaxweyne trump ayaa waxaa ku dhacay cudurka korona booliiska dalka maraykanka ayaa maanta dhaawacay toban qof oo dibadbax dhigayay xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa soddonka bisha shawaal sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran qorax madoobaad ayaa laga dareemay dalal ay soomaaliya ka mid tahay qorax madoobaad ayaa maanta laga dareemay waddamo ay soomaaliya ka mid tahay iyadoo si rasmi ah loogu baraarugay abaara halkii saacii subaxnimo soomaaliya waxaa madow laga dareemay qayb ka mid ah qoraxda iyadoo durbadiiba masaajidda wilaayaadka islaamiga ah laga bilaabay salaatul kusuuf sidoo kale waxa ay qoraxdu ka madoobaatay waddamo dhowr ah oo dhaca dhulka shaam qoraxda iyo bisha waa laba aayadood oo ka mid ah aayadaha allah mana u madoobaadaan geerida ama dhalashada axad dadka ka mid ah waxaana allah uu ku cabsi geliyaa addoommadiisa waxaana ugu wacan macaasida dadka oo aad u badatay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho warka iyo war kale oo ku aadan tiro ka tirsan ciidanka bangarafta ee maraykanka hoostaga oo lagu dilay weerar ka dhacay shabeellaha hoose waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayay ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku khaarajiyeen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka weerarkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho askariga la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabaas dhucey wuxuuna si gaar ah kaga tirsanaa ciidanka b st ee dowladda federaalka magaalada muqdisho ayaa waxaa joogto ka ah dilalka lagu ugaarsanayo askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka iyadoona marar badan sidan oo kale weeraro qorshaysan lagu khaarajiyey xubno u shaqaynayay xukuumadda muqdisho dhanka kale wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in qarax lala beegsaday ciidamada bangaraaf ee uu maraykanku soo tababaray qaraxa ayaa waxaa lagu burburiyey xarun ay ciidamadaasi ku lahaayeen degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidanka bangaraafta ayaa halkaasi ku dhintay ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha ah ee uu maraykanku ku adeegto ayaa shabeellaha hoose kula kulmay weeraro qaraxyo ah oo ay khasaaro badan ka dhaxleen kuwaasoo ugu dambeeyey weerar mar sii horeysay gaari looga gubay isla ciidamadan waad mahadsantahay maxamed xukun xaduridda ah oo ka dhacay gobolka galgaduud ayaa lagu fuliyay nin basaas u ahaa dowladda federaalka maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah galgaduud ayaa shalay tu fulisay xukun dil toogasho ah oo lagu fuliyey nin basaas u ahaa dowladda federaalka xasan daahir mire oo saddex iyo labaatan sano jir ahaa ayay maxkamaddu sheegtay inuu ahaa xubin ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka loona soo diray wilaayaadka islaamiga ah si uu u keeno xogaha mujaahidiinta markiisii hore isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayaa lagu xiray xabsiga godka jilacow kadibna waxaa la geliyey goob dhaqan celin lagu sheegay halkaas oo markii dambe uu ku soo qaatay howsha basaasnimada mid ka mid ah khudaadda xarakatu shabaab mujaahidiin oo xukunka riday ayaa sheegay in xukunkan uu ku sugnaaday qiraalka basaaska la toogtay waxaana uu goobta ka faahfaahiyey xukunka xasan daahir mire maxkamadda markay dhegaysatay dacwada iyo jawaabtii uu ka bixiyo odaysana xasan daahir mire oo ahayd qiraal una bandhigta sharciga islaamka waxaa u caddaatay maxkamaddu in xasan daahir mire uu ku baxay riddo waxayna maxkamadda ka soo saartaa xukunka soo socda xukun xasan daahir mire waxay ku xukuntay maxkamadda diltooda sha ah maadaama uu ku baxay riddo xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday qiraal adilada loo cuskayna waxaa ka mid ah nabiga qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam man badala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariyu wa abu daawuuda waltirmidiy wannasaa'i wabnu maajah wa axmed iyo qowlka nabiga calayhi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu damu imri'in muslim yashhadu an laa ilaaha ila allah ilaa biixdaa halaath annafsu binnafs والثيب الزاني والمفارغ لدينه التارك للجماعة متفق عليه إن شاء الله تعالى أنت سخير هاي حكمك وأن أي حكم تم محكمة الإسلامية ولاية الجمهور إن شاء الله تعالى fagaaraha uu ka dhacay xukunkan oo ku yaala degmada galhareeri ee gobolka galgaduud waxaa ku sugnaa dad aad u badan kuwaasi oo takbiirta ku dhawaaqay xukunka kadib
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
marar badan xarakatu shabaab mujaahidiin waxa ay fagaarayaal ku dishay basaasiin u shaqaynaya dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo shisheeyaha dalka kusoo duulay waxaana mujaahidiinta al-shabaab ay gacan bir ah ku qabteen cid kasta oo isku dayda inay khalkhal geliso hirgelinta shareecada raxmaanka iyo amniga lagu haysto goobaha ay kaga sugan tahay dalka soomaaliya nadwo cilmiyeed ayaa ka dhacday magaalada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka waa kan abubakar ibraahim nadwadan uu shicaarkeedu ahaa xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ahaa qul aamantu billaahi huma istaqim ayaa ka dhacday magaalada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka taasoo ay ka faa'iidaysanayeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan halkaas sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka qayb galay nadwadan isagoona bulshada u faahfaahiyey mowduuca ay ku saabsanayd ugu horeyn shiiqa ayaa sharaxaya waajibaadka uu allah saaray addoommadiisa rasuulka muxameda calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah asagoo ummatu muxamed la hadlahaya ma taqaanaan ilaahay subxaana wa tacaala xaqa addoommaha uu ku leeyahay iyo ummaddu xaqay ilaahay ku leedahay subxaana wa tacaala ilaahay xaq buu inugu leeyahay annagana ilaahay xaq baan ku leennahay subxaana wa tacaala xaqa ilaahay aan ku leennahayna ma annaa mutaysanin laakiin ilaahay baa yidhi anaa idinsiinhaya oo inoo ballanqaaday saxaabtii waxay dhaheen allaahu wa rasuulu aclam xaqa ilaahay unugu leeyahay ma naqaanno yaa rasuul allah xaqa annagoo aan ku leennahayna ma naqaanno nabiga marka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaquu ilaahay inugu leeyahay waxaa weeye ilaah inaan keligii caabudno oonaan ilaahay subxaana wa tacaala cid kale aanaan garab dhigin ilaahay subxaana wa tacaala cid waxlaleh ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala cid la midana ma jirto idan marka waxaa weeye ilaahay xaquu nugu leeya waxaa weeye an nacbuduuhu walaa nushriku bihi shay-a ilaahay keligii inaan caabudno ilaahayna cibaadadiisa cid kale aanaan la wadaajinin ruuxii marka ilaahay aan caabudinba aslan ama ilaahay caabuda laakiin wax kale cibaadadii ku lana xaqii ilaahay uu lahaa kama soo bixin xaqa ilaahay marka annagoo aan ku leennahay waxaa weeye ninkii ilaahay keligii caabuda oo cibaada ilaahay uu leeyahay cid kale waxba ka siinin inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu jannadiisa geliyo uusan cadaabin weeye xaqaasaan marka alla ku leennahay subxaana wa tacaala sidoo kale sheekh cabdiraxmaan firin ayaa ka hadlay fadliga ay leedahay kelimadda towxiidka
arrinkaasu marna waa arrin muhima ikhwaani waxaad ogaataan masalada koowaad ruuxa bili'aadamka ah nimcooyinka la siiyo nimcada ugu weyn kelima tawxiid weeye kelimatu tawxiid waxaa weeye sacaadatu dunya waalaakhira waa adduunka ruuxa inuu liibaano aakharana uu liibaano waa inay kelimada tawxiidka u saxan tahay aakhare inuu khasaaro adduunna uu khasaarana kelima tawxiid waa inayna u saxnayn ruuxa muslimka ah ruuxa muslimkaa marka ilaahay nimcooyinkuu siiyo midda ugu weyn wax la midana ayna jirin kelimatu laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullaahi weeyaan ugu dambayntii qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaysanayay nadwadan ayaa la weydiiyey su'aalo muhiim ah oo ku saabsan adkaarta iyadoona ciddii ka jawaabta la siinayay abaalmarin haddii aan isku dayo waxaa waaye markaan soo tooso alxamdulilaahi aladii axyaanii bacda maa amaatanii wa ilayhi nushuur subxaan allah walxamdulilah walaa ilaaha illaa allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah alxamdulilahi aladii caafaanii fii jasadii waradda calaya ruuxii waadan lii bidikri midda koowaad haddaan ku bilaabo waxaa waaye ta'usuhum azan ta'usuhum kaheeyow ta'usuhum kaheen azan haddin la kaheeyey midda labaad qowman qoomkaas oo luddan madax adag
waayahay walaalkaasi soomaaliga waa soo dhoweeyey laakiin waa garab dhigay muusan ka jawaabin baa la yidhi magacigu waa inshaar deeq axmed alxamdu lilaahi aladii axyaanii bacda maa amwaatana wa ilayhi nushuur midda koobaad waa الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي عافاني في الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره
waayo walaalka si sax ayuu uga jawaabay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dhowaan xamladan shicaarkeedu yahay qul aamantu billaahi humma istaqim waxa ay uga dhawaaqday guud ahaan gobolka taas oo ay mushaarakaynayeen qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed waxaana xusid mudan in ujeedka xamladan ay tahay si kor loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee ummadda sidoo kale xamladan ayaa horey uga soo qabsoontay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose weerar tooray loo adeegsaday oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dalka ingiriiska maxamed cali oo la socda weerarkan ayaa ka sheekeynaya maxamed daahir weerar midi loo adeegsaday ayaa waxa uu ka dhacay magaalo lixdan kilomitir u jirta magaalada london ee caasimadda ingiriiska warbaahinta ingiriiska ayaa soo warisay in galabnimadii sabtida aynu soo dhaafnay saddex qof la dilay laba kalena la dhaawacay kadib markii lagu qaaday dadkaasi weerar loo adeegsaday midi weerarka ayaa waxa uu ka dhacay goob gawaarida la dhigto booliiska waddanka ingiriiska ayaa sheegay inay baaritaano wadaan ilaa iyo hadda wax ay baaritaanadaasi ka soo saareenna ma jiraan dadkan dhaawacmay ayaa waxaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada london halkaas oo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad wasiirka arrimaha gudaha ee britain ayaa walaac ka muujiyey weerarkan loo adeegsaday mindida ee ka dhacay waddankaasi qaar ka mid a macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee somalilan ayaa ku biiray dadka xamaaliga ka ah guryaha la dhisayo kadib markii laga xiray xarumahooda korona dartii faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise cudurka korona dartii wuxuu maamulka somalilan si la mid ah dowladda federaalka xayiraad saareen masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka kadib markii ay dugsiyadu muddo dhowr bilood ah xiran yihiin waxay macallimiintu bilaabeen inay iskooda u xamaashaan kana qayb qaataan dhismayaasha guryaha si ay nolol maalmeedkooda uga helaan haddaba waa kan mid ka mid ah macallimiintaas dee way shaqalaad way jirtaa way waxa weeye dee waddanka xanuunka yimi saas daraaddeed marka xanuunka yimi annagu waxaan siinto maxaa samaysaan qofka marka reer leeyahay dee waxa saaran mas-uulada saaran marka mas-uulada saaran daraaddeed baan wax xanuun gallay dee kuuriyaasan sa galla mas aanan garanayno waxa weeye aanan dee aanan horena looga shaqayn jirin saa daraaddeed baa kira lagu yeeshay ti guriga ti waxa weeye macaamada waxa weeye xataa dhib badan meesha nagaa timideen taa daraaddeed laakiin de ilaahay subxana wa tacaala ilaahay wuu noo sahlayoo dee kulley ama aan dhib kasta hadda waan helnaa dee waxee dee kalan baranayey marka dee kulley xagga kuulida dhib baa kaa imanayso wixii aad garanayn de wey dad aan la dhaqmi jirin su dhaqan ma tihidiin dee marka cay baa kaa imanaysa aflagaada kaa imanaysa xataa marka ka horeyn de waa qofkii macadka kacday oo ku caay yaano hooyada caay yaano abaha caay yaano dee waddada aan su dhaqan xumka marka saa daraaddeed dhibtaas way jirtaa macalimiinta dhibtoona ga qabaan anigoo keliya maahe waa macalin far badan oo dhibta haysatay qaar kale oo ka mid ah macallimiinta ayaa sheegay in ay xaalad adag soo wajahday lana yaaban yihiin sababta keentay in la xiro goobaha diinta oo gaalo markaa lagu taxaameeyey sidaa aawadeed ina markaa macalimiintii iyo dee waxbarashadii wa- way ogsoontihiin way wada xidhan yihiin sida macalin kaloo sheegayba makhaayadihii iyo suuqii laisku yimaadayay way furan yihiin
waxaa jirta runtii een, ilaahay naga haya xanuunkan faafaya ee madaaristii iyo meelii khayriga ahaaba la yidhi dadkii oonay suuban dee saamayntiisuu leeyahay saamayntiisaa uu leeyahayna waxaa ka mid ah in madaaristii markii la xidhay kirooyinkii iyo masalan alaa- een, alaa dacyatirkoodii kale oo faraha badnaa runtii dee ay macalimiintii dusha ka saarnaayeen muddada macalimiintuna markaa dee waxay ku xidhnaayeen un bulshada magaranaysa ay isu imanaysaa ama een, wax dhiganaysa ama wax kala faa'iidaysanaysa alxamdulilah markaa ilaahay waxaanu ka barya ilahay inuu naga qaado waxa aafada xarumaha qaadka lagu cuno iyo goobaha lagu cabeeyo ee magaalooyinka somalilan ayaa har iyo habeen furan dhowaan markii uu muuse biixi ka soo laabtay magaalada jabuuti waxaa loo qabanqaabeeyey rag iyo dumar aad u badan si ay u soo dhoweeyaan kuwaasoo isku cidhiidhinayay waddooyinka waxaana isweydiin mudan muxuu yahay karoonaha yaala dugsiyada iyo masaajidda ee aanan ka jirin goobaha kale ee isku imaatinada ah mid ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ee xamar ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ciidaruu sabriye ayaa ka waramaya ninkan oo lagu magacaabo axmed muude ayaa waxa uu ka tirsanaa shaqaalaha dowladda ee ka howlgala magaalada muqdisho axmed ayaa waxa uu sheegayaa in uu muddo saddex sano ah la shaqaynayay mid ka mid ah agaasimayaasha shaqaalaha oo lagu magacaabo axmed xasan gaabow isagoona lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe aniga axmed muudaa liira afartan sano xagee ka imaad xamar xamar xamar muqdisho yaad la shaqaynaysa agaasimaan la shaqeeyay inagoo ka baraandir shaqada shaqaana ka shaqeeyay haddana waay kan halkaan aan joogaa waana eh, ka tooba keenay agaasimaha aad la shaqaynaysay maxaa la oran jiray magaciisa inoo sheeg Eh, cabdi xasanaa la yidhaha cabdi xasan gaawgaa la yidhaha dhowr eh, saddex sano iyo afar sano meelahaas taarikhda ima qorna intaasaan shaqeeyahay waa nimanka aan la shaqeeyahayo waay oo baktiga i saxiixaya beenta qaladka Eh, waxaa kamid ah de eh, wanaagga waa loo jeedaa xumaantana waa loo jeedaa marka wejigeyna ka muuqataa ma garata iyo wanaagga socodka xataa ka muuqaya wanaaggu eh, ma garata nin ilaahay ka furtay dad shacaba u miciini maaha marka eh, waa sidaas waayahay markaad timid wilaayada islaamiga shabeellada dhexe sidee laguu soo dhoweeyey marka si wanaagsanaa laysoo dhaweeyey oo mudnaan iyo sharaf laa laysoo dhaweeyey walaayada islaamiga ii soo dhaweysay waana ku mahadsan tahay waan ugu mahad celiyaa insha allah waa waa iyaguna si sidaan walaayada inay soo dhaweysaan rabaa oy ka tooba keenaan waa sidaas muddooyinkii dambe waxaa wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe isku soo dhiibayay askar iyo shaqaale ka tirsan dowladda federaalka iyadoona lagu soo bandhigayay degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe booliiska dalka maraykanka ayaa maanta dhaawacay toban qof oo dibadbax dhigayay booliiska magaalada minneabolis ee waqooyiga gobolka minnesota dalka maraykanka ayaa xaqiijiyey inay dad dibadbaxayaal ah ku dhaawaceen rasaas ay fureen saraakiisha booliiska ayaa dadka dibadbaxa dhigayay uga digay inay ka agdhowaadaan abton minneabolis iyagoo aanan bixin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan toogashada waxaa xusid ah in goobta rasaasayntu ka dhacday ay tahay degmo ganacsi oo ku taala agagaarka tiyaatarka landmark halkaas oo ay ku yaalaan baararka iyo maqaayadaha ugu badan magaaladaasi waxaana halkaa ka socday xilliga ay wax dhacayeen mudaaharaadyo rabshado wata tani waxa ay timid kadib isbuucyo mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay magaaladaasi kuwaasi oo sababay burbur bililaqaysi iyo iskahormaadyada booliska iyo dadweynaha waxaana dadku ay aad kaga caruudeen dilkii ciidamada booliska ay u geysteen nin madow ahaa oo lagu magacaabi jiray george floyd madaxweynaha dalka maraykanka ayaa ku guuldaraystay inuu joojiyo dibadbaxyada looga soo horjeedo cunsuriyadda gaar ahaan dilalka loo geysto dadka madowga ah qaar ka mid ah dadka hormuudka ka ah dibadbaxyaasha ayaa laga soo xigtay in rasaasta maanta lala dhacay ay ka sii qaadi doonaan dhiiranaan dhanka kale lix ka mid ah shaqaalaha ku hoolanaa u olaynta doorashada madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa laga helay cudurka corona maamulka gobolka oklahoma ee dalka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in lix ruux oo ka mid ah ololaha madaxweynaha maraykanka donald trump ee doorashooyinka uu ku dhacay fayruska corona islamarkaana la karantiilay tani waxa ay saamaynaysaa ololaha doorashooyinka madaxweyne donald trump oo wajahaya cadaadis daran oo kaga imaanaya siyaasiyiinta maraykanka donald trump ayaa hadal ka jeediyey isku soo bax ay kasoo qayb galeen tiro yar oo ka mid ah taageerayaashiisa waxaana baaqday dadkii la filayay in ay dhagaystaan hadalka donald trump taasi oo muujinaysa in trump uu taageero badan ku waayey sida uu u wajahay cudurka corona oo dilay dad aad u badan oo amerikaan ah markana kusoo dhowaada xubinta ganacsiga waxaana noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga dhegaystayaal waxaad maanta ku maqli doontaan qiimaha raashinka dalka qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada ku yaala jubbooyinka galleyda ayaa ugu horreysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toban kun oo shilinka soomaaliga ah lawarkeediina waxaa la iibinayaa lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan egna koombadeedii waxay ahayd laba iyo labaatan kun lawarkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa siddeed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah lawarkeediina waa milyan iyo laba boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan egno waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah halka litarkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka doolar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo lix boqol iyo sagaashan kun oo shilinka soomaaliga ah halkaa ayaa noogu soo idlaatay xubintii ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa naga inta